waa shabakada warbaahinta daily dot com waxay iin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo
sidaa ujeedaanba waxaa howlgal aan loo kala harin oo wadajir ah oo ay ka qayb qaateen dhammaan ciidamada amniga hadday ahaan lahaayeen kuwa booliiska soomaaliyeed hadday ahaan lahaayeen ciidanka nisa hadday ahaan lahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada kaba ee amisom howlgalkaasoo ciidamada wadajirka ah lagu xaqiijinayo amniga guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda ayaa xalay wuxuu ka dhacay saddex degmo oo ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho oo kale ah degmada hodan degmada howlwadaag iyo degmada warta nabadda si guud ayaa saddexda degmo cagta loo soo wada mariyey oo ciidanka amniga oo wada jira ay baaritaanno isugu jira xiris iyo baaris ay ka sameeyeen baaritaannahaas intay socdeenna runtii waxaa lagu soo qabtay dad badan oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo howlgalkaas intuu socday afar boqol toddobaatan iyo sagaal qofood oo ka mid ah ayaa la soo baxshay dadkii saddexda degmo guryo gaara iyo taarget gaara iyo wuxuu ku socday macluumaad gaara dadkii markii la kala shaandheeyey oo la kala soocay waxaa soo haray lix qofood oo lagu tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin maleeshiyada gabalkeedu sii dhacaya ee ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus oo aan xasuusanno dhibaatada shacabka soomaaliyeed oo u geystay annagoo tix raacayna baaqii wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee ah inay la shaqeeyaan ciidamada amniga islamarkaasna u dulqaataan shacabku adkaysi buuxa u lahaadaan yacni waxaa socda oo ah in maxaa la yidhaahdaa u dulqaataan dhaqdhaqaaqyada amniga oo ciidamada amniga wada jira ay wadaan waa tallaabo runtii horumar leh oo uga mahad celinayna muwaadiniinteenna soomaaliyeed howlgalkaanna wuu soconaa maaha mid maanta iyo berri iyo berri dambe ku eg sidaan sheegnay waa howlgal si joogtaa uga socon doona guud ahaan dalka waad ogeedeen ceelasha biyahan ka shaqaynay wiiggii lasoo dhaafay wuu soconaa habeen kasta si guud ayaa magaalada iyo magaalada bannaankeedaba meel kasta oo xog laga keeno ayay ciidamadu uga howlgeli doonaan ayagoo wada jira oo ciidankii soomaaliyeed iyo kuwa amisom oo wada socda islamarkaasna ay dhegay indho u yihiin ciidanka amniga boliiska iyo nabad sugidda ay indhay dhaga u yihiin ayagoo kaashanaya muwaadiniinteenna soomaaliyeed ee ku kala nool guud ahaan dalka iyo gaar ahaan caasimadda xogta iyo warbixinada aan ka helno ayaan ku shaqaynaa